aad baad u mahadsan tahay waraalka faysal sida wararkeenna aan ku baahinay galabta mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga maraykanka uu ku leeyahay garoonka bilidogle ee ku yaala wilaayada shabeellada hoose een mujaahidiintu tiro madaafiic ah ayay ku garaaceen saldhiggaasi khasaaro ayaana gaaray cadowgii halkaa ku sugnaa oo isugu jiray ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee maraykanka uu tababaray ee bangarafta loo yaqaano ee saldhiggaasi ku sugan saraakiisha mujaahidiintu faysalo waxay noo xaqiijiyeen in qaar ka mid ah madaafiicdii mujaahidiintu ay rideen ay bartamaha uga dhaceen xerada ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin garoonka bilidogle oo waxaa la tilmaamayaa inuu jiro khasaaro baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray saldhiggii maraykanka ay ku lahaayeen garoonka bilidogle saraakiisha mujaahidiintu sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen faysalow inuu jiro dhimasho iyo dhaawac weerarkaasi ka dhashay balse ilaayo haatan aan la xaqiijin tirada intii ay la eg tahay iyo haddii ay jiraan askar amerikaan ah oo weerarkii madaafiicda ahaa ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo sidoo kale maleeshiyaadka ridada ee la joogay ee bangarafta ah balse waxaa la xaqiijiyey inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo cadowga gaaray iyo sidoo kale burbur soo gaaray saldhigga wararka qaar waxay sheegayaan faysalow in madaafiicda mujaahidiintu qaarkood meelo xasaasi ah oo garoonka bilidogle ka tirsan weliba qaybta ciidamada maraykanku ay degan yihiin ay ku dhaceen oo ilaa iyo haatan aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee gaaray balse wararku ay tilmaamayaan inuu jiro khasaaro weerarkani allah ayaa ku mahadsan ee mujaahidiinta u suurageliyey inay weerar madaafiicah ku beegsadaan saldhigga ciidamada maraykanka ee bilidogle oo runtii ah saldhig aad loo ilaaliyo oo runtii ay ka soo horeeyaan xeendaabyo fara badan oo diyaaradaha maraykanka ee daroniska iyo diyaaradaha kale ay ilaaliyaan sidaa darteedna iyadoo intaa oo ilaalo ah ay gaaladu ku bixinayeen saldhiggaasi ay mujaahidiintu allah fadligii u suura gashay inay madaafiic ku garaacaan oo weliba meelo xasaasi ay beegsadaan faysal saldhiggan bilidogle waa saldhigga ciidan ee ugu weyn ee maraykanku uu ku leeyahay soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo amerikaan ah diyaaradaha daroniska iyo diyaaradaha kale ee amerikaanka ayaa ka soo kaca ee duqeymaha ka geysta wilaayaadka islaamiga waxaa ku sugan saraakiil amerikaan ah oo hogaamiya ee duulaanka saliibiga ee maraykanka uu kaga jiro soomaaliya horey mujaahidiintu weeraro ayay ugu qaadeen saldhiggan waxaa la wada xasuustaa sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii in howlgal aad u ballaaran oo inqimaasi ah iyo istishaadi isugu jiray ay mujaahidiintu ku beegsadeen saldhiggan maraykanka uu ku leeyahay garoonka bilidogle halkaasina askar fara badan oo amerikaan ah lagu dilay burbur xoogganna halkaa lagu gaarsiiyey weerarkanna wuxuu ka dhigan yahay weerarada mujaahidiintu ay ku beegsanayaan saldhigga ugu weyn ee ciidanka maraykanku ay ku leeyihiin soomaaliya faysal marka laga soo tago weerarkani mujaahidiinta ay ku qaadeen garoonka bilidogle xalay mujaahidiintu isla weerar madaafiic ah ayay ku beegsadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya gaar ahaan taliska kufaarta afrikaanta mujaahidiintu dhowr madaafiic ah ayay halkaa ku garaaceen khasaare baaxad leh ayaa jira sida saraakiisha mujaahidiintu noo xaqiijiyeen qaarkood madaafiicda meelo kala duwan oo xerada xalane gudaheeda ah ayay ku dhaceen oo wararka qaar waxay sheegayaan xarumo ay leeyihiin safaaradaha gaalada iyo sidoo kale xafiisyada shirkadaha iyo hay-adaha shisheeyaha ee ku sugan xeradaasi ayay ku dhaceen oo khasaare ayaa la warinayaa balse tiro rasmia lama hayo horey mujaahidiintu tiro dhowr jeer oo aad u fara badan ayay weerar madaafiicah iyo weerar kaleo inqimaasi ah iyo howlgallo ayay uga fuliyeen xerada xalane oo gaalo fara badan halkaa lagu laayay weerarkii xalanah kuwa ayuu qeyb ka yahay